wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ay ku qabatay kulan lagu falaqeynayay diyaarinta qorshe howleedka hay-adaha dowladda ee sanadka cusub kulankanna waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinna matalayay wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleedyada dalka waxaa madasha laga faahfaahiyay waxyaabaha u qabsoomay sanadkii dhammaanaya ee iyo qorshaha sanadka cusub waxaa keliya rabay laba arrimood inaan ku baraarujiyo oo horta kow arrintan qorshaha diyaarintan qorshuhu faa'iido weyn bay dalka u leedahay laakiin waa dhayalsanna hadda qorshihii sagaalaad baa dhammaaday sanad kastan waxaan ka soo saarnaa wax la yidhaahdo report baan ka soo saarnaa la yidhahdo annual performance review oo qeyb weyn ka soo qaatay geed socodkii deen cafinta oo ahayd halkii i m f t world banku kala socdeen waxyaabaha ka qabsoomeerta qorshahan waxaa kaloon ka soo saarnaa iyadana waxyaabahan economic outlooga iyo xog badan oo dalkan loo isticmaalo meelahay kasoo baxaysay arinta labaadee jirtaa waxa weeyaan waxaan rabnaa inaanu bal isku mid ka dhigno commit mashiidka xafiiska ra-iisulwasaaridu weydiin jiraya kan si aanay laba shaqaydi ku noqonin oo hal mar wada diyaarisaan hal marna idin wada dhaafaan
agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xasan shiree oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay inay muhiimad gaara u leedahay inay wada shaqeeyaan wasaaradaha dhigooda ee dowlad goboleeda iyo tan dowladda federaalk ee soomaaliya laakiin aan isu nimaano oon ka wadahadno qorshaha wasaaraduhu ay ka shaqaynayaan inaan ka shaqayna aad bay muhiim u tahay sababtuna waxa weeye haddii aad tihiin waxyaha qorshaynta aad baa inoogu dhowdihiin laba wax aad inaga muhiim noogu ah waa waaxda qorshaynta iyo waaxda qiimaynta iyo kormeerka waa labada waxay aad isula shaqeeya sida cadiga hay-adaha kalena waxaaba ka suurtooday inay isku jiraanba badi oo ay yihiin qorshayn iyo ay isku jiraan waaxdii qorshaynta iyo waaxdii qiimaynta iyo kormeerka intay isku wada jiraan waan ka wada dhergsannahay howlaha socday ee qarane socday dhinaca isbeddelka qorshaha qaran ee aad ka shaqaynayseen sanadkii aan hadda gabagabada noo aha oo dhan oon ka shaqaynaynay qorshahan waa dadkii ama howlwadeennadii fiidgareeyo xoogaha badan ee lagu isticmaalayo wax ka qabtay baad ahaydeen waxaad muddaa shirkan inuu in badan inoo fududaan doono sababtoo ah qorshihii qaran oo aad intaa kasoo shaqaynayseen oo lagu shaqaynayay unbaa dhaqangelintiisa loo gudbi doonaa marka shaqada xooggeeda waxaad muddaa inaan sanadkan lasoo qabtay waxaan rajaynaynaa marka in si dhow aan iskula shaqayno oo waaxyaha qorshaynta ee dowladda heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleedba inaan si dhow iskala shaqayno hawshan wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mas-uulka qorshaha isbeddelka qaranka oo lagu shaqeynayo sanadaha soo hadan